bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka raadiyo muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa kormeer ku tegay goobta uu ka soconayo bandhigga suuqweynaha magaalada muqdisho guddoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa dhiirigelin u sameeyey ciidamada maleeshiyaadka deegaanka ee la dagaalamaya kooxda xagjirka ah ee al-shabaab wararka caalamkana waxaa u dooroon tirada dhimashada u sababay cudurka coronafirus ee dalka shiinaha oo sii kordhaysa
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
habeen wanaagsan mar kale waa toddobada bisha februari labada kun iyo labaatanka guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa kormeer ku tegay goobta uu ka soconayo bandhigga suuqweynaha magaalada muqdisho oo sare loogu qaadayo horumarka ganacsiga dalka sida warkan uu ku eegayo nuur siciid tahliil
suuqweynahani ganacsiga ayaa ah mid lagu dhiirigelinaya ganacsada reer muqdisho iyadoo goobta ay munaasabadda ka dhacaysay lagu soo bandhigay ganacsiyo kala duwan oo ay bulshada halkaasi timid ay ka iibsanayeen adeegyada kala duwan ee goobta lagu soo bandhigay duqa magaalada muqdisho mudane cumar finish oo kormeer ku sameeyey qeybaha kala duwan ee suuqweynaha ganacsiga muqdisho ayaa ka mid ahaa dadkii wax ka iibsanayay bandhigga ganacsi ee goobta ka dhacay waxaana uu ku dhiirigeliyey ganacsatada fursadaha kala duwan soo bandhigay inay dardargeliyaan ganacsiyada kala duwan ee laga abuuraya magaalada muqdisho si maalgashayaasha caalamka ay ugu dhiiradaan in magaalada muqdisho ay ka abuuraan fursado kala duwan oo wax ku ol ah sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu ku dhiirigelinayey ganacsatada kala duwan ee goobta ku sugneed in ay door ka qaataan horumarada kala duwan ee ka socda magaalada muqdisho iyo sidoo kale in ay dhaqaalahooda iyo maskaxdooda ku bixiyaan si magaalada muqdisho ay u soo ceshan lahayd heebadii ay birismaadka calam ku lahayd kormeerkaasi kadib ayaa waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir barqab oo faahfaahisay horumarada kala duwan ee ka socda magaalada muqdisho guddoomiye waa kaaga mahadcelinayaa dhegaysiga iyo dhexmarkaaga wax weyn ayay u tahay laakiin waxaa nasiib darro ah inay dad badan oo waxhaysta aanay fahamsanayn dhallinyaradan isku tashatay oo loogu talagalay inay yimaadaan dadka waxhaysta inay ka dukaamaystaan inay wax ka iibsadaan dhallinyarada niyadda loo dhiso ayagu noloshooda maareeyey waxay ka baxaan jaamacadaha ayagoo fara badan waxay ka baxaan dugsiyada sare waxay go-aansadeen inaanay tahriibin oo waddankooda ay joogaan dalkooda ka shaqaystaan sharafayna noo tahay annaga si walba oo cadowgu noola dagaalamo waxaa suurtagal u noqon weyday inay isdhiibto magaaladan dib isku dhiibto oo ay isku dhiibto cadow ama cidda ragaadinaysa oon ogolayn horumarka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa daafurka bandhigaasi suuqweynaha ganacsiga muqdisho kadib waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir uu garab taagan yahay horumar kasta oo laga abuurayo magaalada muqdisho dadaalkiina sii wada garabkiinaan taagannahay insha allahu tacaala aad baana raalli uga nahay waan idiin mahad celinaynaa bulshada soomaaliyeedna fursadahan aad maanta la idiin soo bandhigay oo runtii aan mar walba taagnayn ka faa'iidaysta waa ganacsi jaban haddii aad dukaanka ugu tagto qiimaha ku iibsan laheed ka yar ayaa lagaa siinayaa qaar baa hadda boqolkiiba konton hoos loo dhimay oo hoos qiimahoodii la dhimay marka waa fursado aan mar walba la helaynin dadka soomaaliyeedna ha ka faa'iidaysteen ee dhallinyarada soomaaliyada soo bandhigana dadaalkiina sii wada haddii aan la idmo mar walba oo aad dadaashaan oo wax soo saartaan waxay ka dhigan tahay mar walba oo dalkiinu oo horumaray muqdisho oo horumartay waa dalka soomaaliya oo horumaray annaga maamulka gobolka banaadir iyo madaxda soomaaliyeed ee hadda joogta waxaa ka go'an dalka soomaaliya iyo magaalada muqdishoba inay ka dhigaan meel kuwii shala liidaya ay u masayraan beedlilaal kariim nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa dhiirigelin lagu tegay ciidamada dowladda iyo ciidamada macawisleyda deegaanka ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka al-shabaab sida warkaasi uu nooga soo diray gobolka hiiraan ibraahim maxamed geedi dadka deegaanka ubkooda qaatay ee la baxa macawisle ayaa sii kordhay kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay kordhiyeen dhaqaalaha iyo weliba baadda ay ka qaadaan dadka reer miyiga ah ee ku dhaqan gobolkan hiiraanna culayska iyo dhibaatada shabaab dadka reer miyiga ah ay ku hayaan ayaa suuragal ka dhigay in deegaano badan dadkii deganaa ay hubkooda qaataan taasi oo ka dhigan inay u diyaargaroobeen in xoolahooday ka ilaashadaan kooxda al-shabaaba ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa dhammaan deegaanada kale ah waabweyn caliganey afarirdood iyo weliba midcadde iyo dhulka miyiga ah ee gobolkan hiiraan shabaab markaasi ka saaray iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana maanta waxaa dhiirigelinaya weliba dardaaran ugu tegay gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolkan hiiraan cabdi muumin cilmi xiish iyo weliba saraakiil ka mid ah federaalka ee ka howlgala degmada maxaasa mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay madaxda iyo saraakiisha ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay socdaalkooda
waxaan u mahadhaynaa waxaan u mahadhaynaa degmada maxaas gudoomiyaheedii gudoomiye ku-xigeenkeedii iyo dhallinyarada la socota aad iyo aadaan uga mahadhaynaa iyo ciidamada qalabka sida ee ka yimid degmada maxaas waxay nagu soo gacan siiyeen inay noo soo gurmadaan ayagoo dowladda dhexe fariin ka wada salaama oo midka shabeelle ka wada oo maamulka gobolka ka wada oo nintaasba salaantii aan ka gudboonay wixii salaantaas ay kusoo diri lahaayeen ayaga ay u yaalleen annagu waxaan sheegaynaa degmada maxaas inay maanta garabna siiday guddoomiyaheeda iyo guddoomiye ku-xogeenkeeda iyo ciidamadeeda qalabka sida inay nala safan yihiin ayna garab taagan yihiin oon cadowga ka midaynayno intaas ay nagala midaysan yihiin cadowga cadowgan dilayga inaan isla bixinno nafta iyo maalkana aan isla hurno degmada maxaas guddoomiyada iyo guddoomiye ku-xogeenkeeda waa uga mahadnaqaynaa iyo ciidamada qalabka sida oo ka yimiday iyo ciddii soo dirtaba midda kale salaanta ay dowladda kasoo gudbiyeen midda federaalka iyo midda hirshabeelle iyo maamulka gobolka beledweynena waa ka guddoomaynaa insha allah
gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolkan hiiraan cabdi muumin xiish oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in dadka deegaanka u diyaargaroobeen inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
taliska qaybta ciidanka booliska federaalka ee gobolka mudug ayaa sheegay inay socdaan dadaalo lagu xakameynayo dagaalbeeliyada ka dhaca qaybo ka mid a gobolkaasi cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaasi kasoo diray magaalada gaalkacyo
taliyaha qaybta booliiska federaalka soomaaliyeed ee gobolka mudug gaashaanla sare maxamed nuur cali gadaar oo waraysi gaara siiyey warbaahinta qaranka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda amni ee gobolka mudug iyo sidoo kale dadaalo loogu jiro xalinta xiisado colaadeed oo kasoo cusboonaaday deegaanada gobolka mudug kuwa cusubay dhimasho iyo dhaawac soo bismillahi raxmaan raxiim haddii aan ka warramo xaaladda gobolka mudug xaaladda gobolku way iska degan tahay wax dhiba kama jiraan ilaa waxyaalahaas miyigaas iyo ka dhacdhacaya oo aana qabiil waxaa ku salaysan mooyaane gobolka intiisa kale waa iska caadi iyadana dee hadda waa wax ilaahay xaggiis ka qornaayo iska dhacay oo dad reen miyiga ay sameeyeen waana ku dhex jirnaa hadda waxaan ku dhex jirnaa odayaashii dhaqanka intaan iskugu yeernay inaan bal sidii wax looga qaban lahaa arrimaha deegaaneed iyo dagaaladan aanada oo soo noqnoqday sidii wax looga qaban lahaa insha allah iyadana wuu iska hagaagi doontaa kolley rajo weyn baan ka qabnaa gaashaanla sare maxamed nuur cali ayaa dhanka kale ugu baaqay shacabka gobolka mudug ka shaqaynta amniga iyo nabadgelyada dadkan waxaan anugu kolley ugu baaqi lahaa inuusan dil qof bini aadamoo la dilaa uusan wax qiimaa lahayn soomaalina way ku soo daashay hebel hebel u dil way ku soo daashay waxaan odhan lahaa war ilaahay intaad ka cabsataan dalkani wuxuu u baahan yahay nabad iyo in lagu wada noolaado qof bini aadama oo dunidan kusii waarayaana ma jiro qof walbaana waxaa hor imaanaysaa wuxuu ilaahay hortii ka geystay ayaa hor imaanaysa waxaan oran lahaa marka ilaahay u noqda iska daaya dilka kan hadalkan ka soo baxay taliska qaybta booliiska gobolka mudug ayaa kasoo beegmaya xilli maalmihii u dambeeyey dilal ku salaysan aanooyin qabiil ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka mudug inkastoo ay jiraan dadaallo lagu xakameynayo dhibaatooyinka soo celceliya colaadaha gobolka cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
soomaalida ku nool magaalada fargo ee gobolka waqooyiga dakota ee dalka maraykanka ayaa horumar ka sameynaya dhanka waxbarashada iyo fursadaha shaqa abuurka warkaasi waxaa nooga soo diray maraykanka cabdixakiin cabdi ismaaciil magaalada fargo waxay ka tirsan tahay gobolka north dakota ee dalka maraykanka dadka ku nool ayaa lagu qiyaasaa laba boqol oo kun iyadoo soomaalida ku nool ay gaarayso saddex ilaa afar kun inkastoo dadka soo galootiga ah boqolkiiba tobanka yihiin haddana madaxda laga soo doorto waxay ka soo baxaan xisbiga republikaanka soomaalida ku nool ayaa ah kuwa horumar ka gaaray dhanka waxbarashada shaqada iyo shaqo abuurka fawsiyo cabdulqaadir cali muuyo oo ah gabar soomaaliyeed ayaa waxay magaalada ka asaastay labadii kun iyo saddexdii urur lagu magacaabo xarunta horumarinta soo galootiga ee magaranti development center organisationkeena wuxuu dadka ka caawinaa qofka inuu heer gaaro wadankan american dreams al ahaa si uu macnaha oo keliya uusan uga shaqeynin xamaali u horumaro ama bilaabo business uu asaga leeyahay dukaan uu asaga leeyahay gaari oo asaga uu leeyahay ama ayada iyo macnaha in oo dadka north dakota iyo moorhead degan fargo moorhead degan inay horumaraan qaxootiga yimaado annaga hal qaxooti keliya ma kaalmeyno qaxootiyadoo dhan oo wadamada qalaad ka yimaadaan iyo dadka oo low income-ka ah oo ameerikaanka u dhashay wadanka shaqada ay qabtaan iyo waxyaalaha ku xeeran ayaan waxaan mar kale weydiiyey fawsiyo shaqada aan sameyno waxaa waaye maalgelin iyo maxaa la dhahaa iyo technical assistance wax la yidhaahdo oo ka caawinta waraaqaha iyo wixii sharciyada ah iyo maxaa la dhahaa waxaan haysanaa marketka space qofka hadduu u baahdo kadhig qof hadduu yidhahdo waxaan bilaabaa meel xinaha aan ku saaro waxaan u haynaa space uu ku bilaabo oo raqiis ah oo oo qarash macquula qofka xataa hadduu maskiin yaha uu awoodo fawsiye ayaa ii sheegtay sababta ay dadka ku caawinayso inay tahay inaysan qaadan karin ribada maadaama ay yihiin muslimiin shaqada aan qabanayno dadkeena wax u qabanaynaa dembigana waan ka ilaalinaynaa laba shaqo waa markay guri gadanayaan iyo markay business bilaabayaan hooye khadiijo cabdulqaadir waxay ka mid tahay dadka ku ganacsada suuqa weyn ee lagu magacaabo international market balasa oo ka mid ah suuqayada ugu waaweyn magaalada fargo waxaana suuqan maalgeliyey xarunta ay fawsiya maamusho taasoo ay hooye khadiija ka mahadinayso
waxaan ka mid ahay dadka oo ku ganacsada dharka iyo magaalada faarga degan kheyr allaha siiye gabar baa marka oo na caawisay woosiyo
xuseen cabdi ciise waxa uu ka mid yahay waxgaradka iyo ganacsatada soomaaliyeed ee degan magaalada fargo waxaana ka waraystay soomaalida ku nool magaalada isagoo ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay gacmaha isqabsadaan dowladdoodana la shaqeeyaan
jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaaladan fargo waxaa weeye waa jaaliyad isku xiran aada uma badna laakiin si fiican bay maaragtay aada isugu xiran yihiin ummadda soomaaliyeed ee guda iyo dibadba iga daawanaysa t v-ga somali national t v waxaan leeyahay soomaaliya waxay u baahan tahay maanta in dadka soomaaliyeed oo dhan oo ay isku duubnaadaan midoobaan u midoobaadaan dantooda danta dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda isla markaana ay maaragtay dowladooda taageeraan cumar algasaas wuxuu ka soo jeedaa dalka ciraaq waxaana ganacsigiisa bari taaray xarunta horumarinta dadka soo galootiga ah waxauna sheegay inuu ku faraxsan yahay ganacsigiisa Very well. We have like many many culture food here from different country. Almost 3000 item here.
intaan magaalada faarga ku sugnaa ayaa waxaan kaloo la kulmay ganacsato soomaaliyeed iyo bahda waxbarashada waxaana ka mid ahaa maamulaha maqaaxida rugsan waxaana weydiiyey waxyaalaha ay gadaan iyo cidda ay la ganacsadaan cuntada aan meeshan ku sameyno ugu badan waa cunto soomaalida waxaan waxaa macbiilno ah soomaalida noogu badan balse ajnabigana way noo imaadaan ummadda soomaaliyeed waa salaamaya and then isku duubnaada isla wada shaqaysta and then dowladda wadankana alla la shaqeeyo soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa marka hore waa inaan noqonnaa dad wadan leh oo meel ka soo jeeda kadib wixii mucaarada waa loo dulqaadan karaa wixii xisbiya waa loo dulqaadan karaa marka hore waxaan ku talin lahaa in mid la noqdo dhew magaalada waxaan imid ama wadanka labada kun iyo sagaalkii waxaan ka ganacsaa dhowr meelaan maarata ka shaqeeyey waa u shaqeeyey hay-adda dibudejinta lutheran social service dan waxaan ka shaqeeyaa xawaalada kaha express alxamdulilah magaalada waatana aad maarata maanta soo booqatay waa lagu ladan yahay waxaa la dhahaa ismaaciil cali ibraahim waxaan ahay canshuur xareeye canshuuraha dadka individualka iyo small businesska ee waxaana leeyahay tracking company oo asagana aan ma- aan maamulo xamiide cabdi dhaqane waxay ka mid tahay dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ku barata dalka maraykanka gaar ahaan magaalada fargo kana shaqeeya arrimaha bulshada waxaan weydiiyey doorka dhallinyarada iyo kaalintooda waxbarasho soomaali badanaan gobolkan ku joognaa siiba dhalinyarada dhalinyarada soomaali waa dad shaqaystaan waa dad wax bartaan magaaladana wax ku bartay 2012 markaa imaaday jaamacadda n d s u la dhahaa aaday waa north dakota state university Aa, afar sano bachelor aan kasoo qaatay Een, magaaladan ma ka guurin since then gudoomiyaha hay-adda immigrant development center marwo fawsiyo ayaa waxay kaloo noo sheegtay inta ay shaqadan ku jirtay inay heshay abaalmarino caalami ah taasi oo kasoo gaartay da- madaxda dalka maraykanka oo waddankan een, sida een, barack obama wuxuu noo soo diray walaaq abaar marin ah Een, een, madaxweynaha hadda haysto sidoo kale isagana een, wuxuu noo soo diray waraaq kale oo abaar marin ah soomaalidii ugu horreysay ee soo dega magaalada fargo ayaa tiro ahaan gaarayay shan boqol oo qoys kuwaas oo laga soo qaaday xeryaha qaxootiga taakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka maraykanka
dadaallo lagu xoojinayo nabadda gobolka gado ayaa askalkaasi ka soconaya waxaana kormeer ku tegay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka sida uu kusoo warramayo maxamed macalin aadan
maamulka gobolka gadow oo ayadan dambe gobolka ka waday socdaal markaasi ay ku booqanayaan deegaanada gobolka gadow shacabkana lagu dareensiinayo dowladnimada ayaa maanta waxay gaareen degmada barlaxaawo ee gobolka gadow socdaalkan oo lagu magacdaray socdaalka nabadda gobolka gadow waxaa horkacayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka gadow waxaana ku wehelinayo guddoomiyaasha degmooyinka dowlad soomaaliya iyo degmada luuqe gobolka gado shacabka degmada baled xaawo oo ay markaasi ka muuqatay dowlad jacayl iyo maamulka degmada baled xaawo ayaa soo dhaweeyay mas-uuliyiinta maanta baled xaawo gaaray ugu horeyn guddoomiyaha degmada baled xaawo cabdicasiis xareed oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyey mas-uuliyiintii soo gaaray degmada baled xaawo shacabweynaha reer beled xaawo waa in diyaarsan yihiin gacmo furan bay ku soo dhaweynayaan idinka iyo ciidamadaba waxaa kaloo halkan ku soo dhaweynayaa ciidamada xasilinta ee qalabka sida ee dowladda soomaaliya oo diyaar ku inay cadowga ay la dagaalamaan ayaa halkan ku soo dhaweynayaa wixii khudbadee madaxda sharafta leh ayaa jeedin doona waxaa la yidhi nabad baa naas la nuuga leh hadda dowladnibaa naas la nuuga leh marka aad iyo aad baad oo- oo farxaddiina inaan kala qayb qaadanno oo annagana farxaddannada ii muujinno baan ugu talagalnay waqti baa waqti bay waqti bay dadka maamulka ah iyo guddoomiyihii degmada ay dadka ballamiyaan odayaashii dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan ay ballamiyaan waqtiga ayadaan ka dhiganayna insha allahu dowlad jacaylka iyo midnimada iyo waxa waaye nabadaanka u ah mar walba dowladnimada inay soo hirgasho Een, abaalkii la dowladda soomaaliyeedna way og tahay waxaad dhigaysaan iyo sidaad u soo dhaweynaysaan annaga maamulada ahna waxaan idiin ballanqaadnay inaan idin soo gaarsiino dowladnimada bidnillahi alkariim cidda la raba inay daadiyiso oo dhaadhiciso oo garab u noqoto xoog u noqotona waxa weeye shacabkiina Een, sida aad u taagantihiin iyadoo cid idin soo abaabusho jirin cid idin yeerta jirin dareenkiina iyo wadaninimadiina aad miracgaraysa inaad soo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka gadow cismaan nuur xaaji macalimo oo isna la hadlay shacab fara badan oo markaasi soo dhoweyn ballaaran u muujinayay ayaa waxa uu sheegay in degmada markaasi inta ay ku sugan yihiin ay shacabka la hadli doonaan kulamana la qaadan doonaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada balxawo
ilaa shali iyo waqti kastaba iyo xalay iska dhexaysa taagan oo xalay aan arkaayo saarginoodkii inay xiranayeen say dowladnimadu u jecel yihiin awgeed waxaan idin ballanqaadaynaa ama dowladda soomaaliya ay ballanqaaday in ay amnigiina ilaalinaysa waxqabad buuxana gobolka gada ay u qabanaysa hadday tahay waddooyin iyo hadday tahay eelabooro iyo hadday tahay garoomada Ee, dowlad soomaaliya waa idin ballanqaaday Ee, si buuxdana waa ugu hadli doonaa haddii ilaa raalli ka noqdo dowladda soomaaliya ee federaalka inaad rabtaan way caddahay ayaan dhawood waan ogeynay soo dhaweyntiinni
maxamed macalin warbaahinta qaranka degmada balad xaawo
warkaasi waxaad ka maqlaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka caalamkana waxaa ka mid ah tirada dhimashada uu sababay fayraska corona ee ka dilaacay dalka shiinaha ayaa sare u kacay iyadoo weli aan lagu guuleysan in la xakameeyo saraakiisha caafimaadka shiinaha ayaa sheegay in maanta oo jimcahan dalka cudurkaasi ku geeriyooday ay gaarayaan ilaa lix boqol soddon iyo lix qof inta badan dadka dhintay ayaa waxaa laga diiwaan geliyey gobolka hubi iyo magaalo madaxdiisa khuwaan doctor lin wiln oo lagu tilmaamay inuu halgamaa dadaal badan ku bixiyey la dagaalanka cudurka fayraska ah ee corona iyo daweynta bukaanada ayaa saaka u geeriyooday cudurkaasi waxaana ka dhashay caro la xiriirta inaan la daweynin bukaanada hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa dalbatay lacag gaaraysa lix boqol toddobaatan iyo shan milyan oo lagu caawiyo dadaalada ka hortagga fidista cudurka fayraska ah ee corona warkaad kala socoteen raadiyo muqdisho inta ayaan kusoo gabangabeynayaa caawa waa diirshow idin leh habeen wacan